some of the best pop music on the planet right here on VOA1 The Hits. Come on, you can dance to this next one too.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa v ow oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa duhurnimo arbacaa taariikhduna ay tahay saddexda bisha februari ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo
qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqeeya beeraha dulyare ee gobolka sool si wacan baa laga shaqeeyaa beeraha waa laga shaqaystaa maasha allah dhallinyara haddaan nahay waa ka shaqaysanaa qaar waa shaqaale qaar waa waa jibiyaan way talaalaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhallinyarada ku ganacsata suuqyada xagga onlineka ah ee dalka jabuuti oo sheegay in ganacsigooda oo kordhay tan iyo intii uu bilaabmay xanuunka coronavirus waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
boqortooyada sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in ay hakisay duulimaadyada ka tegaya labaatan dal si loo xakameeyo cudurka covid-9 amarkan cusub ayaa wax saamayna ku yeelan doonin socdaalka diblomaasiyiinta iyo dadka u dhashay sacuudiga ee dalkooda ku laabanaya iyo shaqaalaha caafimaadka amarkan oo dhaqan gelaya caawo arbacaa marka saacaddu sacuudigu ay tahay sagaalka habeennimo ayaa saamayn doona dadka ka tegaya labaatan dal oo ay ka mid yihiin imaaraadka jarmalka maraykanka britain swiden koonfur afrika masar faransiiska lubnaan hindiya iyo bakistan uqaybsanaha gaarka ah ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa minyamar tom andrews ayaa salaasadii sheegay in la wareegitaanka militariga ee awoodda dalkaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo u baahan falcelin adag islamarkaana cad oo ka timaada dunida militariga minyamar ee tahmado ayaa isniintii awoodda dalkaasi la wareegay iyagoo ku dhawaaqay xaalad deg deg ah islamarkaana xabsiga dhigay haweenaydii hogaamiyaha u ahay dalkaasi aansaasui madaxweynihii iyo weliba xubno kale la wareegitaanka awoodda ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay xiisadii ka dhex taagnayd militariga iyo weliba xisbigii xukunka haya n l d oo bishii noofembar ku guulaystay doorashada taasoo ay militarigu diideen inay aqbalaan natiijada iyagoo ku tilmaamay inay doorashadaasi ka dhacday wax isdabamarin xoogan
deegaanka dalyare ee gobolka sool dhallinyaro badan oo isugu jira kuwa ka tegay baadiyaha iyo qaar ka yimid magaalada laascaanood ayaa shaqo ka helay beeraha lagu tacbo khudaarta iyo dalagyada kale ee daruuriga ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol dhallinyaro aan dhowaantana kula kulannay deegaanka dalyare oo ka tirsan gobolka sool ayaa noo sheegay inay shaqo abuura ka heleen beere halkaasi ku yaala dhallinyaraduna oo isugu jirta kuwa deegaanka iyo kuwa ka yimid waddanka itoobiya ayaa fursado shaqo ka helay dhanka beeraha waxayna ii sheegeen inay beeraha ay ka shaqeeyaan iyagoona qayb ka noqonaya tacabka iyo waxsoo saarka deegaanka dalyare ee gobolka sool qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo u warramaya barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qabtaan aniga cabdisalaam aadan axmed baa layihahdaa shaqada aad iyo aad bay aan fursad ugu helnaa waan shaqaysanaa si wacan baa laga shaqeeyaa beeraha waa laga shaqaystaa maasha allah dhallinyara haddaan nahay waa ka shaqaysanaa qaar waa shaqaale qaar waa jibiyaan qaar way talaalaan dhallinyarada oo kale waxyaabaha ay uga dhigantay inay fursaddan maadaama qaar badanoo xooluhu ka dhammaadeen oo shaqaabuur ka helay ay yimaadeen deegaankiina aad iyo aad bay walahi u fiicantay shaqadooda way shaqaystaan kii qofka yimaada kii shaqaysi garan waayana isaga waa lala qabtaa shaqadiisa waa lala wadaa waa la caawiyaa marka saasaa wada shaqaystaan
qaarkiin dhulkay jebiyaan oo kale qaabka dhulka u jebiyaan oo kale iyo waxyaabaha lagula heshiiyo iyo siday u shaqeeyaan oo kale way shaqaystaan maalintii yoon bay shaqaystaan marka yoonkaas wuu qofku ka shaqaystaa maalintii yoonkiisa marka o dhamaysta lacagta la siiyaa qalabka wuxuu ku jebinayaa madaraq iyo yaambo la yihahda ku jebiyaa marka saas ugu jibiyaa shaqada markuu soo dhamaysto laga jeegina lacagtuu qaata gartay iyoonkaoo kale markaad dhulka jebinaysaan oo kale oo beerta la samaynayo in caragadis loo sameeyo oo kale imsaa la qaataa marka argadis loo samaynaya marba waa si markaa beertu haddii markaa beer marka hore cusbayd oo marka hore meesha dee dhir laga jaray ay ahayd markii jiminta lagu celiyo waxba lama argadiy markiiba waa waa la xiriyeeya waa siirka dib lagu celiyaa hadday markii adag tahay waa laga shaqeeyaa waa la jibiyaa mudda waa la waraabiyaa markaas haddana la jibiyaa mar labaad marka markaasaa
bismillaah magacay waxa weeye farxaan maxamed axmed waxaan ahay dhallinyarada ka mid ah dhallinyarada ku nool deegaanka dalyare maasha allah wallahi waxyaabaha aan haddeer aadka ugu fiican nahay waxaa ka mid ah beerta haddeer waxa weye waddankii abaaraha iska jira waxa weeye maasha allah haddeer beerahaasaan beertaasaan ka shaqaysanaa dhallinyaro badan oo miyi ka soo gashay kuwo badanoo magaalada ka yimaada qaar bajaajiyay wadaan qaar gaadiid bay wadaan qudaarta ka qaada kuwo way yimaadaan bal nooga war wallaahi waxa weeye horta dee waxaas oo dhan waxay hoos imaanayaan beertii hoos imaanayaan marka ugu horeysa beerta annaga baa ka shaqaynaynaa waxaa imaanaya yacni baabuurtii qaadi laheed magaaladii geyn lahayd iyaga laftirkooda shaqa u tahay waxa weeye dhalinyaro badan oo iyagoo xalkan deegaanka ah oo iyaga laftirkooda bajaajiya loo iibiyey baabuur mataqaanaa afraadinleyda la dhaho oo lagu qaado khudaarta iyo waxaas iyaga laftirkooda shaqa u noqotay shaqa abuur buu noqotay waxay uga dhigantahay dhallinyaradaoo kale inay deegaankan ka shaqaystaan beeraha ka shaqeeyaan oo kale wax soo saarka ay qayb ka noqdaan oo kale baliiga war waxay ka dhigan tahay yacni dhallinyaro badan waxaa jirta reerahooda danyar yihiin waxaweeye iyagii shaqa abuura u tahay inay reerkoodii yani isagii mustaqbal yeesho oo beri guursado oo yani wax la soo baxo waalidkoodoo kale uu ku caawiyo isaga laftirkiis wax isku taro mustaqbal ahaan iyo iyo taxadda taaganba labadaba alxamdulilah walaal fursaddu waa fursad fiican maxaan ku dhahay saladkii baan beeraa yaanyadii basashii kaarootadii wax walba waa noo beeran yihiin marka haddana waxaan beeray yaanyadii oo beeran saladkii sidoo kale marka fursaddu aad bu fiican tahay wax fiican waan ka helaa waxaad ii sheegtay inaad adigu ka timid dowlad deegaanka bal iga waran halkan shaqa abuurkan aad ka heshay iyo muddadaad joogtay oo kale bal iga sheke wallaahi walaalka shaqa abuurku waa iska fiican yahay wax fiican baan ka helay saddex sano ayaan joogaa waxyaalo fiican baan ka helay aad u qurux badan marka waan kusii wadanaa duleega insha allah
hadda intaad halka joogteen oo kale waxyaabaha dadka deegaanka oo kale idinka barteen qaabka beeraha oo kale bal iga waran waxyaalaha dadka deegaanku ay naga barteen horta waxyaalo fiican bay naga barteen annana wax fiican baanu ka baranay labadanadu waanu kala faa'idnay waxaa weeyaan sida saladka oo kale marka wadada kinaalada loo sida loo fadhiisiyay carrada marka kinaalka haddii mataqaanaa leenka carrada la taago oon la simin ma baxayo marka sidoo kale kinaaladii baan toosinay khibradii basasha iyo kii yaanyada inta waanu ka faa'idnay waan baranay aqoonta ha waa waxyaabaa bay naaqus ahayd waa gartay ka waran dhanka shaqada oo kale waxaad ii sheegtay inaa hadda shaqaalabaadan ahayn waad qof beer wada leedihiin oo kale aad wada tabcataan oo kale ha marka taasina waxaan ku gaarnay dadaal iyo karti iyo awood aan gelinay iyo marka insha allah waxaan rabnaa inaan si laba jabaarno aan waxaan rabaa axmed ahaantayda inaan mataqaanaa aan beer gaar haba samaysta insha allah dula idhahdo dhalinyaradani shaqada ay qabtan ayaa waxay tahay mid aada u wanaagsan iyadoona bulshada deegaanku ay sheegeen taabka beeraha ee deegaanada dalinyare inay lafdhabar u yihiin dhalinyaro iyagu beeraha ku bartay deegaankaasi iyo kuwo ka yimid deegaano kala duwan oo iyagu tacabka beeraha si weyn ugu horeeya cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood markana dhegaystayaal aan dhinacii kaalmaa heesaa jalleecna islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan ay wada jirka u qaadayaan mursal muuse iyo weliba xamdi bilan dhalinyarada ku shaqaysata ganacsiga dhanka online-ka ee dalka jabuuti ayaa sheegay in ganacsigoodu uu kordhay muddadii ay jabuuti saarnayd xayaraadaha lagu xakameynaya coronavirus cabdi fataax maxamed cabdi oo ka mid ah dhalinyarada aasaasay adeega easy by online ayaa ganacsigooda uga warramay waryahayaga jabuuti sagal siciid faarax marka adduunka dhan hadda qaabkan waxaa horumarka la gaaray dhinaca teknolojiyadda ee onlineka lagu shaqeeyo dukaamada caadiga markay ahaayeen iyo hadda markii aad teleefonkaaga qofkii kaa rabo kaa dalbanayo gaariga wadati meesha aad u geenayso keebaas leedahay shaq ahaan way faa'iido badan tahay
wallaahi midii kolley waa midoo dee dukaankii markii ay kuu furan yahay wixii dadkii dadkiiba iska yar dadka inta ku agraysa dee waa qofkii wuxuu imanayaa uun baahi baahidiisii un dukaanada ka dhex raadinaya laakiin markuu dee shaqooyinkii ay joogaan xaafadihii meelaha yara nasashadaas ka fadhiyaan qofkii wuxuu qaadaya waa telefoon telefoonkiin barka hadda waxaan u gelinaa waxyaabahan iibinayno marka uu xiiseeyo uu naga iibsadaa dee maalintii laga yaaba in waxaa dukaanka wax soo gelinayna soo gasho oo maadaama dukaankii waxaa laga yaabaa qofkii suuqa joogay unbaa galaya de laakiin kan kumanaan kun oo reer jabuutiya ayaa hal mar arkaya
waxyaabaha aad iibisaan waan eegay bejkiina easy by online haa mar baan booqday waxyaaba badan waxaad iibisaan kala duwan hadday noqoto dhar hadday noqoto waxyaabahan shoppingka hadday noqoto isboortiga marka intooda badan waxaad moodaa inay cusub yihiin marka sidaad ku xulataan waxyaabahaad keenaysaan gelinaysaan bejkiina ma dadkaa idinka dalbada mise idinka dalbada oo keeno markaa geliya
waxana waa waxa anagu ha wixii fashionka caalamkii oo kale ayaan isku daynaa inaan dee dadkii jabuuti aan u keeno oo dadkii dadna waa dad wixii dee arkay oo oo marka hore dee meelaha ka ararki jiray internedaha caalamka ka ararki jiray oo raba inay jabuuti ku dhexelaan dadkaas oo kale noo soo tuura maadaama meel kale ka keeneen waxaa maad haysiin waxaanu hayn wadanka oolin ee isboortiga hadduu yahay waxyaabaha yaree fufude fashionka kabaha dharka telefoonada aan hayn markaana diyaarnu hayna qofkii waan u dalabnaa muddo kooban baan ugu keenaa saas ayaan ugu faa'iideynaa marka dadki makaan dukaanka hadduu tago wuxuu doonaya uu ka helo uu ka waayo uu iskaga daynaya laakiin annaga waxaan ka horanaa waan kuu dalbaynaa saas ayaan qofkii baahidiisa waxayna waxyaabaha fashionka na waan u keenaa
marka waxyaa badan waxaa jira inkastoo weli hadda adduunka kala xiran yahay oo weli laysku furmin laakiin weli waxaad keentaan waxyaaba yaryar oo qurux badan oo ama meelaha kale adduunka laga arko saa sheegaysoo kale dad badan waxaa jira adduunka idinku kalaayo online-ka wax ku iibiya marka xilligii hore magaaladu ay furnayd iyo ka waran hadda markaad banaanka wax ka keenayso caqabada jirta ee saameynta corona
marka marka hore horta dadku way safri jireen anaga ilaa iminka anaguna marka wax ku iibsanayno baar online baan ku iibsanaa oo baar online baan noogu soo diraa ha isku soo socodkii laakiin alaabtii anagu sidaan doonaynay waa- waan ku helnaa anaga saameyn weli naguma yeelan xagga alaab keeninta iska sidii un bahayn laakiin qofkii tegayey ee dhulka tegayay un baana tegin oy dee iska yar dhib tahay laakiin sida kale alaabta dalabkaan doonaynay waan helnaa
Een, ma keligiinba shirkadiina een, eh, dadka ka faa'iiday xilligii koronaha mise way jiraan dhalinyaro kale oo aad garanayso ganacsatayaal iyaguna een, ganacsigoodu isbedelay intii koronuhu socday
wallaahida een, maxay ahayd horta korona faa'iide iyo khasaaraba u lahaa halka caafimaadka haddii la eego khasaaro u lahaa laakiin dad badan oo markii hore aan camal hayn baa imka laga milkiilayaal inay yihiin oo kaba faa'iideba ha noqoto qaab ganacsi ha noqoto xirfado kale Een, way jiraan dhalinyar badan oo dee ka faa'iiday oo xilligii shaqaynayay iyo dad badan oo ku khasaaray bay iska jiraan marka anagu waxaa nasiib u yeelnay inaan noqono dadkii ka faa'iiday
dad badan markay maqlaan xilligii koronahan ka faa'iiday waxay u arkayaan waxay oranayaan talow sidee uga faa'iideen Een, eh, haddaad ii sharaxdo een, eh, waxaad tidhi dad baan u shaqaynaya yoomiye waddankii yoomiye waa la xiray haddana fikraddan baan keenay marka inaad fikrad degdeg ku abuurto idiin faa'iideeyay ha maadaama de tusaale ahaan een, qofkii waxaa la yidhi xaafaddii kama soo bixina maadaama xag caafimaadku wuxuu xun yahay qof markay de hooyadii oo shaqaynaysa xaafaddii timaado inankii oo iskool tegaya ilmihii oo iskool tegaya xaafaddii isku yimaadaan aabihii oo de shaqo tegaya xaafaddii joogo de waxay maxaa ahayde xaafaddiina dee wax camaloo laga dhex sameeya aynay jirin waxaan sameyn jirnay ha telefoonada tabletyada maxay ahayde iyo playstationada ciyaalka geemka ku ciyaaraan oo kale haa waxyaabahaas oo kale aan marmarna ugu dari jirnay adeegyada sida xawaashka de basashi tamaadi waan u geen jirnay xaafadaha waa naga soo dalban jiray waan u geen jirnay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha southampton iyo manchester united kulankan oo ka dhacay garoonka old trafford ayaa kooxda manchester united waxa ay sagaal gool iyo waxba ugu awood sheegteen kooxda southampton iyagoo dib ugu soo laabtay wadada guusha kadib markii toddobaadkii hore ay guuldarro kala kulmeen kooxda sheffield united manchester united ayaa guushii ay ka gaareen kooxda southampton xalay waxa ay u suuragelisay in farqigii dhibcaha ee horyaalka ay la soo sinmaan kooxdii hogaaminaysay ee manchester city iyagoo haatan wada leh min afar iyo afartan dhibcood inkastoo manchester city ay farqiga goolasha kaalinta koowaad ugu jirto sidoo kale kooxda manchester city ayaa laba kulan oo baaqi ah oo weli aysan ciyaarin gacanta ku haysata haddii ay soo badisana waxa ay hogaanka horyaalka premier leaga ku qaban doonaan lix dhibcood kooxda manchester united ayaa goolasha sagaalka ah ay kaga badiyeen southampton waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah wayne bisaka marcus rashford edson cavani bruno fernandes scott mctominay daniel james iyo antony marshall oo laba ka mida goolasha u dhaliyey hal gool waxaa si qaldan isaga dhaliyey mid ka mid a ciyaartooyda kooxda southampton oo lagu magacaabo jan banareg kooxda southampton ayaa kulankaasi waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay markii ay laba daqiiqo ciyaarta socotay xidigooda alex jakowitis markii ay sii dhammaanaysana waxaa calaamada casaanka ka qaatay xidigooda kale ee jan banareg kulamo kale oo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda banley ayaa martigelinaysa kooxda manchester city fulham waxa ay la ciyaari doontaa leicester city leeds united ayaa soo dhaweynaysa kooxda everton aston villa iyo westham ayaa isku aadan liverpoolna waxa ay xili dambe la ciyaari doontaa kooxda braton albion dhinaca iyo dalka talyaanigana mid ka mid a kulamada ugu adag ee tartamada dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray kooxaha inter milan iyo juventus ayaa xalay isaga horyimid kulan ka tirsan kooba itaaliya kaas oo ka dhacay garoonka sansiro ee kooxda inter milan kulankan oo ahaa mid xiise badan maadaama labadan kooxood uu ka dhexeeyo xafaltan dhinaca ciyaaraha ah ayaa kooxda yuventus ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxdii ay u martiyeen labada gool ee kooxda yuventus ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda christiano ronaldo halka goolka keliya ee kooxda inter milan ay la timid uu u dhaliyey weeraryahankooda latero martinez hal kulan oo ka tirsan isla kooba itaaliya ayaa caawa la ciyaarayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha napoli iyo atlanta ee kubadda cagta dalka sbainna hal kulan oo ka tirsan kooba dalrey ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda sevilla ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda almeria kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaana caawa la ciyaarayaa kooxda levante ayaa martigelinaysa kooxda villareal halka garanada ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda barcelona ee kubadda cagta wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayay haatanna aynu dib ugu laabanno kaalmihii heesaha waxaana idiin soo qabanayaa fanaanka khadarkeyo
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacadda mid lamida isugu iman doonna waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo